hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo kaashanaysa dalladda naafada jubbaland ayaa siminaar aqoon-iswadaarsi u qabatay ururada naafada iyo bulshada rayidka ee jubbaland aqoon-iswadaarsigan oo la xidhiidha sidii loo horumarin lahaa siyaasadda dowladda ee ku aadan xuquuqda dadka qaba baahiyaha gaarka waxaana uu la xidhiidhay sidii loo horumarin lahaa siyaasadda dowladda ee dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidii loo dadejin lahaa seexa sharciga soo maray labada heer ee dowladda ugu horreyn wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland marwe cadar ismaaciil ayaa waxa ay daafurtay aqoon-iswadaarsiga loo qabto ururada naafada iyo ururada bulshada rayidka shaqo kasta oo dadka baahyaha qaarka ah qabo ama naafada ah loo samaynayo aniga waxaan ka ahay lambar koow tan kale waxaan wadnaa shuruucdii ama sharci xeerkii lagu lagu dhaqaayay dadka baahyaha gaarka ah qabo waan soo diyaarinay waxaan wadnaa inaan maaragtay bulshada ay marto baarlamaanka uu maro la wada akriyo wixii laga bedeli karo laga bedelo wixii maaragtay ka dhiman lagu daro wuu socdaa waxaan geynaynaa baarlamaanka si ay loo tafatiro dhanka kale mawliid cabduqaadir oo ka socda hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ayaa isna dhankiisa ka hadlay shuruucda naafada ee kasoo gudbay labada heer ee dowladda haddana hor yaalla madaxweynaha soomaaliya isagoo sugaya saxiixa sidaad walaalayaal la socotaan hay-addu labadii sane u dambeysay waxay ku mashquulsaneyd samaynta sharciga xuquuqda naafada soomaaliyeed kaasoo ahaa sharcigii u horreeyey ee abid in la sameeyo ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii markii waddankeenu xornimada u qaatay sharcigaas wuxuu soo maray waqti badan aqalka hoose ee baarlamaanka ansixiyey isbuucii soo dhaafay sideed iyo labaatankii oktoobar ee sanadkan waxaa ansixiyay aqalka sare last week wuxuuna hadda yaalaa miiska madaxweynuhu inuu saxiixo kadibna la imblitemate gareeyo oo oo sidii lagu fulin lahaa laga shaqeeyo ugu dambeyn qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii aqoon iswadaarsiga ayaa dhankooda ka hadlay siday u arkaan sharciga naafada soomaaliyeed ee sixiisa laga sugayo madaxweynaha soomaaliya haddii la ansixiyo xeerarka naafada haddii la ansixiyo waxaan isleeyahay naafada wax badana u qabsoomaayo insha allah haddii ilaah yidhaahdo waayo markaasi naafada waxay heli doontaa waxay ku xisaabtamaan oo yani ay dowladda kula xisaabtamaan iyo hay-adaha iyo cod kasta oo maaragtay naafada maaragtay dan ay ka gasho waxay kula xisaabtamaa heli doonaan xeerarkaasa maaragtay ay kula xisaabtami doonaan insha allah kaas markii madaxweynaha uu baas mareeyo kan yani heer gobolna insha allah jubbaland madaxweynaheedan in mar dhow isagana u baasgareey waan rajaynayna insha allah baarlamaanka golaha wasiirada o dhan annaga codsiga madaxweynaha waxaa weye in arrintaas naloo dadejiyo isla markaana maaragtay bulshada soomaaliyed waxay qabto aan qabno maanta waxaan kasoo qayb galnay workshopkan looga hadlayay sharciyada naafada soomaaliyeed waxaan soo dhaweynayaa in sharciga yaalo xafiiska madaxweynaha in la saxiixo naafadana ay ka mid noqdaan dhammaan goobaha shaqada bulshada loogu adeego ama ay access u helaan meel kasta oo wax laga qabanayo ay awoodi karaan inay helaan adeegyada ay u baahan yihiin